asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatuh waa mahadsan tahay madaxweyne ku-xigeen waana ka mahadnaqaynaa soo dhaweyntiina iyo inaan ku soo laabanto dalkii oo amni ah oo wax dhib aysan ka jirinin farxad weyn baa inoo tahay inaan soo laabto iyada oo aan howl qaran oo qaaatay muddo saddex beri aan ugu maqnaa magaalada baydhabo oo lagaga hadlayay dhammaystirka geedi socodkii dowladnimada soomaaliyeed iyo sidii isbedel dowliga uga dhici lahaa dalka bilaha ina kusoo foolle hawshaasoo hadda aad moodo inay karaar qaadatay oo ay si xawliya ku socoto lana rajeynayo waqtiga loogu talagalay inay waxba kusoo dhammaadaan shirkii runtii guulbu kusoo dhammaaday qodobo saddex tobanaa kasoo baxay waad la socotaan bayla tahay oo muhiim ah oo diiradda saaraya dhammaystirka doorashada laba kun iyo lix iyo toban waxaan rajeynaynaa marka in hawshaa hartay waktigaa mucayinkaa loo qabtay lagu gubto oo shaqooyin mucayina weye waqti mucayin ayay leeyihiin waxaan rajeynayna mid walba waqtigeeda loogu talagalay inuu ku dhammaado haddii saa ku socotana waxaan rajeynaynaa marka isbedelkii loo baahnaa oo ummadda soomaaliya ay sugaya inuu dhaco qaabka duwan qaabka hore oo doorashada u dhici jiran baa u dhici doonaa waa la socotaan gobollada laisku soo dooran doonaa ergooyin wax doran ayaa jiri doona nidaam cusub oo ka duwan kii hore oo laba kun iyo labiyo tobankii ayaa rajeynaynaa in wadanka uu ka hirgalo dabadeedna waxaan rajeynayna wax ka qurux badan wixii hore u dhici jiray inay dhacaan haddii ilaahayna waa rajeynayna insha allah haddii sida hadda wax u socdaan ay u socdaan waan waafaqsanahay madaxweyne ku-xigeenka inaan ka tacsiyadeeyo hadda weerarkiina loo soo sheegay in lagu qaaday hotelka naasa hablood ee magaalada muqdisho ilah waxaan ka rajeynayaa inta meesha ku jirta inuu fududeeyo dee dhib soomaaliya maanta ka jirta weye loo baahan yahay in meel looga soo wada jeesto oo sharwadayaashaas dhibta dalka ka wada oo meel walba shidada ka wada in ummadda soomaaliya iyadoo midba meel u wada jeeda ay ka hortagaan haddii la yihahdo aad aad waa mahadsantihin